bismillaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadasana barnaamijkii hamiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo hamiin fayle dhegaystayaal waybwa hamiignimo arbaabaa hayta khamiisnaha gala hayta taariikhdana yo eta labaatiyo lita bila shanaad ee mey lamada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysada doontan ununa siinkayn haddii ee bunaraallo ku nagada yowayba ku mid aha wasaaradda walbarashooda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa geegka shirjara iid iyo qabati oo ku saabsan arrimaha imtixaanaadka dugsiga sare yowayba qabatay xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo haddaba shirkaasi jaraa-id geegka wasiirka mayse lonkuhadali ayse qayb ku haaya hadaljeedinta wasiirka sagarbooshay suronay barnaamijkii asiinka hayna dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo una siinkayna isiigna ku dhegaysado doontan haddii ee bunaraallo ku nagada yowba qeybku ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar iyo wafduud hogaamiye oo geeka deeri degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkiya ku dhegaysado doontaan haddii ee bunaraallo ku nagada ujeedkase weefdega mayse u seeya sidoo kale qodobada barnaamijka dhegaystayaal hamiignimaadun isinku dhegaysado doontaan haddii ee bunaraallo ku nagad ununa siinkahayna yowayba ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo kulan la qaadi qaar kumid ah bilaanta soomaaliyeed haddaba kulankaas natiijada kubati mayse iyo eta ujeedka kulanka mayse useeya barnaamijka yasiinkahayna isiigna ku dhegaysada doontaan haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka isinku dhegaysada doontaan unuuna siinkahayn haddii ee bunaraallo ku nagada yowba qayb ku ahaa wasiir ku-higeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeeri xarumaha caafimaadka ee magaalada dhuusmareeb kormeerka wasiir ku-higeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya geegka magaalada dhuusmareeb usaka samey isek weheliyay barnaamijka yaasiinkahayna dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysado doontan haddii ee bunaraallo ku nagdununasiikahayna yawayba ku mid aha dadku barakahi dagaaladii gobolka hiiraan oo geeka lankabaaqi inyo dibba deegaanadii onkashal nagadan haddaba emesekooy hadalkan ha ku bahi maamulka hiirshabeelle barnaamijkiiyo ku dhegaysado doontaan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisinku dhegaysado doontaan unuuna siinkayn haddii ee bunaraallo ku nagda dhegaystayaal yowba qayb ku ahaa hooyo afar maalmood umul hayti oo anfadheetay imtixaanka dugsiga dhexe haddaba hooyadan fariintiye ayse indiro doonta gebdhahase markii iyo iskuulsho dhammaysan amase walbarashadii dhammaysan ku haraayaan walbarash gebdhahase markiio guursadan gebi ahaan walbarashada isku dhaafeen fariiq nooceese endarti barnaamijkiya ku dhegaysado doontaan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka una siinkahayna yowayba qayb ku ahaa uhayli dalkaaga hooyo mawaadin habaysigii baarlamaanka habaysigii baarlamaanku markuu hadalhayn abuuray hajuunkii saamileyda hubkii xamar loo sifaystay heshiiskii lagu dhammeeyey ayaan leeyahay hambaliyo kuwii u halgamay islaaxa ayaan leeyahay hambalyo
qodobadaas iyo qodobadii kale hanii korra daqiiqadaha barnaamijkawada kajaraya dhegaystayaalahaas iin gudbiyi doona haddii eebuna raallo ku nagada barnaamijka hamiignimaadun dhegaystayaal waybaantahaas iinku jeediyahaye islantanhaas iinku saare anigoo injineer sabriye meelo qaybta farsamada daqiiqadaha barnaamijka hawda kajarin fidhiyi doona saaxiibkay xasan aadan khayre xasan jookar haddaba dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijkii hamiin fayla dhegaystayaal si walba magalka idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabahaasiin wada dirahaya idaacadda muujida weybwa siitiyo sagaal dhabiisan shan qaar kumida gobolada dalka iyo noola socotan qiibaha hore ee barnaamijkiisa iyo gudgalaan haddii ee buunaraallo kunagada qodobkan koraya ee hamiignimaadu barnaamijka iyo weyba useeya wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yagee ka shir jaraa-iid ku saabsan arrimaha imtixaanaadka dugsiga sare yowibuu soo qobday xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed carruur xafiiska wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo heelaga wasiirka warbaahinta lahadlay garbooshay shal suurnaayan wasiirka higeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada wasiirka yaa dhaliil weyba uusan jeediyey wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona sheegi intaasay marnaba an naqdi doonato ka dowlad goboleed koonfur galbeed ahaan an aqbalo doona siibka wasaarad walbarasho ahaan
maanta waxaanu qabanaynaa shir jaraa-id shirkeena jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay arrimaha imtixaanaadka fasalka labiyo tobanaad oo ay qaadayso imtixaankaas wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya walaalayaal run ahaantii shirkeennii waxaan rabnaa inaanu ka hadalno runtii waxaa maanta ila jooga oo shirka igala qaybgalaya wasiir ku-xogeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed injineer cabdifataax samaale agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed fadal iyo la taliyaha wasaaradda waxbarashada maxamed walaalayaal shirkeena jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay afar qodobood afar qodob weeye afartan qodob ayaanu cugsanaynaa annagoo cabasho aynu ka nahay wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya run ahaantii annagu ma nihi dad maanta imtixaanka labiyo tobanaad diidan in laga qaado deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya laakiin waxaa jira waxyaalo dhaliilo ah oo in laisku sheego loo baahan yahay waayo qof walba dhaliil ayuu yeelanayaa dhaliishuna waa muhiim in la ogaado meeshay wax ka qoransan tahay shirkeeni afar qodobood ayaan ku saleynayaa qodob koowaad waxa weeye historigii aanu soo kala marnay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya isbuucaan isbuucii ka horeeyey weliba aan dhihi karo afar bilood ka hor waxaan wasaaradda waxbarashada federaalka aan la kulannay agaasimaha guud ee wasaaradda caabi annagoo aan ka wada hadalnay arrimaha imtixaanaadka ee koonfur galbeed soomaaliya deegaano badan ayaa laga hirgeliyey runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda laakiin dhibaatada jirta waxa weeye deegaano qaarne lama geenin qof walboo muwaadin soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho iyo imtixaan iyo goobtiisa in wax loogu geeyo waxaanu soo kala marnay annagoo agaasimaha iyo wasiirka aan ishelnay ayaan waxaan u sheegnay in caqabad ay ka taagan tahay dhanka deegaanka ceelasha biyaha ceelasha biyaha waxaa la yidhi wax imtixaan ah laguma qaadi karo ceelasha biyaha degaan ahaan runtii afgooya hoos timaada waa sax degmo ma aha laakiin ardayga wuxuu xaq u leeyahay inuu imtixaan uu helo degaankiisa inuu ku helo muhiim wey xaqna wuu u leeyahay arintii waxaa ka dhalatay markaan u sheegnay qolada wasaaradda waxbarashada federaalka barnaamijkiina ma aysan dardargelin laakiin waxaa dhacday in muddo kadib isjiitan dambe iyo waxyaalo dambe laisla maray isbuucaan isbuucii ka horeeyey ayaan waxaa aadnay aniga wasiir ku-xogeenkayga ee wasaaradda waxbarashada federaalka waxaan la kulannay wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka wasiir cabdulaahi carab iyo waxaan la kulannay agaasime agaasimaha guud caabi Een, markii dood dheer aan galnay iyo isjijiitan dambe oo arrimaha ceelasha imtixaanaadka ah deegaankaasi in lagu qaado oo ayna dhaheen arrintaasi ma suurtogelayso in imtixaan lagu qaado deegaanada ceelasha biyaha ayaa walaalayaal waxaa dhacday in option option a iyo option b inaan sameyno option a in lagu qaado deegaanada ceelasha haddaysan suurtogelaynin oo deegaanadaas lama geen karo ee la yidhaahdo imtixaankii ga- galaaska labiyo tobanaad waxaan niri ha la geeyo een, een, degmada afgooye waayo degmada afgooye qarash ahaan ardayga markuu aadayo muqdisho iyo markii uu aadayo afgooye waxaa u qarash yar afgooye inuu aado lacagta lagu raaco shilin soomaaligana i qof walba waa ogyahay lacagta intay tahay marka annaga ma doonayno in ardada la marin habaabiyo oo ma garanaysaa meel qarashkooda iyo bulshada dhibaatada iyo dadka bu- nidaamka ay wax ku baranayaan la ogyahay iyo duruufta ma aha ardayga in laba doolar ugu doolar hal doolar ku taga hal doolarna kusoo laabto dadaan awoodin ayaa jiro waxaan wasaaradda waxbarashada iyadoo codsi ee noogu yimid dadkii deegaanka ahaa eena yidhaahdeen annaga een, ceelasha biyaha ayaa nahay ma tegeenno magaalada muqdisho imtixaan uma tegeenno doodheer kadib dadkii markaan la hadalnay waxay dadka soo jeediyeen in afgooya loo geeyo imtixaanka deegaanka ceelasha biyaha ahaa wasiirka waan kala hadalnay wuxuu nagu yidhi maalinta khamiista noo soo noqda muddo kadib khamiista markaan soo noqonay aniga wasiirku xogeenkayga aan u tagnay wasiirka wasiirka waynu waanay agaasimaha guud caabi baanu aragnay wuxuu nagu yidhi wasiir wasiirka wuxuu amar soo saaray in ardada ceelasha biyaha la geeyo de- ee degmada afgooye barnaamijkii waanu ka dhabeennay annagoo faraxsan oo dadkii deegaanku aynu la hadalnay dad mas-uuliyiin baan nahay dadkii waan u hambalyeennay ayaannu soo baxnay caasimaddaynii waxaan nimid kumeelgaarka ahaa ee beedhabo markaynu nimid kadib shalay ayaa qoraal noola soo qoray oo la leeyahay mataqaan maxaan ku idhaahdaa een- een- een- een barnaamijkii waxa weye afgooye ma suurtagelayso in lagu qaado marka annaga wasaaradda waxbarashada federaalka ma mudni inayna dulmiso annagana dulmi ma ogolaanayno haddaanu nahay reer koonfur galbeed dalkan annagaynu u dhaarannay sha- dadnimadiisii iyo iyo da- iyo- iyo- iyo shacabka annagaa mas-uuliyad na- annaga ka ah waxaana noola dhaariyey in shacabkaas mas-uuliyaddiisa aynu qaadno qof la du- ma- shacabkeenana horteena laguma dulmin karo mana ogolaanayno in la dulmiyo taasi waa taariikhdii aynu kala marnay wasaaradda waxbarashada federaalka qodobka labaad waxa weeye walaal xarumihii afgooye waxaan u dirnay iskuduwaha waxbarashada gobolka iyo iskuduwaha waxbarashada degmada afgooye ayaa soo kormeeray xarumihii iyo iyo iyo fasalladii markii ay soo kormeereen kadib waxaa oo la- waxaa- waxay sheegeen iskuduwaha iyo deg- iyo de- degmada iyo taliyaha booliska degmada afgooyeba waxay sheegeen in imtixaanka lagu qaadi karo degmada afgooye ma garanaya sababta ay wasaaradda waxbarashada federaalka ee u diidda arrintaas sababtoo ah wasa- degmada afgooye lix sano ayaa imtixaanka lagu qaadaay haddii ceelasha la geen waayo maxay ku diidaysaa in degmada afgooye la geeyo sababtaasna riisankaas way ka jawaabi waayeen wasaaradda waxbarashada federaalka ma sababta ayagoo ka jawaabi waaye sabab la-aan ayay dhaheen meesha ma tegi karna degmada afgooye ma bahlaa jooga marka ma- ma- ma- maxay ku diidayaan arrintaas riisankaasna waa loogu baahan yahay balantii oo aanu wada galnay wasaaradda waxbarashada federaalka oo ay ka baxday qofka bini aadanka aayad qur-aana waxay dhahaysaa uufuu bilaxdi ina alaxda kaana mas-uula qofka balan haddaad la gasho balanta waa inaad dhabaysaa haddaadan balanta samayn karinna balan lama qaadabo waayo bini aadanka balantu waa inuu fuliyaa haddaan islaam nahay islaamku qofka hadduu isla muslim yahay waa inuu balantii u ka soo baxay fuliyaa cawaaqibta marka ka dhalan karta wixii mas-uuliyad meeshaasi ka yimaado deegaanada afgooya lagu qaadayo annaga mas-uuliyaddeedii wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed aniga aan wasiirka ah wasiir ku-xogeenkayga ah, fa- agaasimahayga iyo inta oo wasaaradda tiimka ka ah mas-uuliyaddeeda annaga ma qaadi karno wasaaradda waxbarashada federaalka iyadaa mas-uuliyaddeeda qaadayso iyadaan lagala xisaabtamaya haddii wixii mas-uuliyad ka yimaado arrintaas midda kale waxa weeye qalqalka lagu abuuray ardadii iyo bulshadii deegaanka waa qodobka afaraad waaye bulshada deegaanka walaal waxaa lagu abuuray qalqal weyn ayaa lagu abuuray qalqalku wuxuu yahay waxaa la yidhi mar waxaad tagaysaan geheer annagoo walaalayaal aan nala tashanin wasaaradda waxbarashada federaalka iyadoo aysan nala tashanin ayay beejkeeda wasaaradda federaalka soo dhigtay waxay soo dhigtay inay imtixaanka lagu galaayo geheer walaalayaal annaga deegaanka annagaa matalno annagaa u dhaaranay xaq waxaynu arday walba wuxuu xaq u leeyahay in deegaankiisa wax loogu geeyo imtixaanka qalqalka ka dhalan kara waxa weeye ardaygii oo oo oo boorkii lagu soo daawacay inuu ku galaayo geheer inuu ku galaayo deegaankiisana uu yahay koonfur galbeed oo annagana aan nagala tashan waxyaalahaasoo dhan ayaa caqabadaha ka dhalan kara weeye oo aan ka tabanayno wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya guntii iyo gunaanudkii walaalayaal gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynayaa annagu haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed weliba koonfur galbeed shacabka koonfur galbeed aan mas-uuliyiid ka nahay madaxweynahaynana cabdicasiis lafti garaan uu noogu sareeyo waxaan ballan qaadaynaa imtixaankaas inuu hirgalaayo oo la qaadayo laakiin aan caqabad ka nahay wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya aanu u soo jeedinay talooyinkii hadda aanu soo sheegaya oo dhan ay dul martay aysan nagala tashanin inay isboor soo daawacdo ardada geheer ee geyso walaalayaal annaga arrintaan nama qabato arrintan in wax laga qabta ayaa loo baahan yahay madaxda ugu saraysa federaalka si deg deg ah insha allah wabilaahi towfiiq shirkeena jaraa'id intaasu ku egi
hamiin fayle dhegaystayaal barnaamijkiya dhegaysta ay tan dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhabo ee beledka baydhaba siyo tio sagaaldhabiisanshan f m iyana si tooseen ku dhegaysta ay tan dhegaystayaal qodobka kale ee higa hamiignimadu wifduus hogaamiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abuukar iyo wifduus la socday yagee kuwaybalaha ka dhawaayay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose onkoreyn wasiirka soo dhoweynta kudib iyo warbaahinta la hadleh iyo wasiirka kale ee wafdiga ku mid ahaa isugu heliyay
degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose safarkaas waan hogaamiyay oo kumid yihiin wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir cumar hooyadan ka faraxsan mayla raay kooyowkaana ee degmadan way barbaarkan ka horreeytay idanku tacsiidayeen shacabkii oo dhibaatada ka deerti dhibaatadaas ku dheeli degmada oo weliba maamulka dhatiisa aanay ku dheeli taas insha allahu tacaala way rajay doonaa in sidanka dhaqsiya badan dhammaada doonta siisan la socotan safarkaanana ujeedadiis iyo kooyowkaana maybaa ka kooban yahaa siisan la socotaan muddooyinkiinka dambe may dhiyay shaqaaqooyin oo ku dhihi degmada oo mayleraay shaqaaqooyinkaas si arrimahaas si lan xaliifaday ayaa mayleraay kooyowkaana maylera ujeediisantanka weyn isaasoo kale si unan la kulma lahaynin bulshada qiiwaja shalduwan waybaa mayleraay rajay doona insha allahu tacaala maalmaha una rogi doona ani dhibaatooyinkii shaqaaqooyinkii kudhi una dhammaay doon mayba ciidanka mahadnagaane guddigii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo waxgaradka degmada walaweyn oo xaqiiqdiis abaabuleen gacan weyn ku jeysadii ani maylaraa dhibaatadaas la roojiyey xaqiiqdii waanuun isla hariiranay una ciidanka mahadnagaane shaqadii qabadeen isla saasoo kale mayleerahay way mahadnagaane ciidamada guud ahaan rogeedanka dabanab iyo ciidanka militari soomaaliyeed oo meelu rogeeyoona qayb ku qaadayoona mahadnagaan si guud bulshada reer walaweyn aan ka baaqanay nabadgelye iyo anigoo sidayo hataba qayban ku qaadeen joojinta dhibaatadaas oo intan ku badan dhiilahayti anigoo roojiyaan mayaan ka baaqanay mayleerahay nabadgelye mayaan ka baaqanay ani mayleerahay obsada iyo dhibaatada inta mayleerahay hordhiidan ku tacsiyaana insha allahu tacaala ka dowlad goboleed ahaan iyo ka dowlad ahaan wayn ballan qaadane ani sidanka dhaqsiha badan mayleerahay dhibaatadaas lan dhammaay doona insha allahu tacaala nugula kaaladaana mayleerahay odayaasha dhaqanka iyo si guud dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdiasiis laftagaren hogaamiyaan way ku gohna mar walba aniga qiib kulqaadata bulshada dhibaato kasta qobata silan xaliilahay insha allah mayna la kulmi doonne qiibaha shaalbedelan bulshada iyo ganacsatada iyo haweenka dhammaan may rajay doona insha allah maalmo safarka aanu inta ka rogi doono anii barnaamijkaas dhammaada doono bulshadana iyo isdejiida
inaan u gurmano shacabka koonfur galbeed ee ku nool degmada walaweyn ee dhibka gaaray oo korkooda lagu dagaalamay oo muxuu ahaa ii sheeg dad mas-uuliyiin ay ku dagaalameen si aan wax uga qabanno oo aan arrintaas usoo usoo usoo afjarno ayaa u nimid wafdigaana waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha anna waxaan wasiirka deegaanka marka waxaan rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha waa ugu mahad celinaynaa shaqada ay qabanayso shaqada ayadaa iskale ayadaa looga fadhiyaa annagana waxaa u nahay kaabayaala u nahay bacdama deegaanka aan ka soo jeedno waxaan rabnaa dadka koonfur galbeed ee ku nool degmada walaweyn waxaan ku boorinaynaa nabad walaalayaalow ma joogno wakhti lagu dagaalamo degmada dhexdeeda ama qof naga dhinto marka waxaan insha allah baryaha aan joogno waxaan ku dadaalaynaa inaan soo celinno nabaddii degmada annagoo kaashanayna bulshada reer walaweyn waxyaalaha suuqa la geliyey oo la leeyahay waxbaa la xirayayo waxbaa la soo qabanayo waxaas wax jira maaha waxaa u nimid in degaanka walaweyn uu nabad noqdo annagana aan ka wada shaqayno nabaddii marka waa mahadsantihiin muddadaan joogno muddaan joogi doonaa intuu ilaah yidhaahdo waana ku faraxsanahay wasiir aad u fiican inuu meesha noo imaado wakhtigiisana soo siiyo waana markii labaad uu imaado taas waxay daliil ka tahay inuu ka naxayo degmada oo u turaayo oo diyaar u yahay inuu wax la qabto
amiin fayre dhegaystayaal dabagalka wararka iyo waraysada reediga ubaydhabo la socotaan siciid iyana barnaamijkaasi injeediyahay qodobka kale ee higa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland yagee koyboose kulan la qaaday qaar kumid ah bilaanta soomaaliyeed ee ku dhagan magaalada muqdisho ee caasimada dalka haddaba bilaamaitaas madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland la kulanti yowba hogaamiyaasay wasiirada haweenka dowlad goboleedka wasiirada haweenka ee xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka kadib madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowe yaa warbaahinta la hadlay shaqada wadankan marka la qabanaya haddaan sano walba sano afar sano ka hor aan la sii dhiganin khariido lagu soconayo wax la qabanayo oo markay doorashada soo dhawaato aan isweydiina xaggeen wax ka qabanaa culayskuu iska dhacaya qof waliba aada buu u jeclaan lahaa qof iyo cod in la helo qof waliba aada buu u jeclaan lahaa shabaabka in waddanka laga xoreeyo qof waliba aada buu u jeclaan lahaa rid somalilan in la xaliyo qof waliba aada buu u jeclaan lahaa four point five intii laga baxo dadka in la tirakoobo qof waliba aada buu u jeclaan lahaa axsaab inuu ka soo galo laakiin in laga shaqeeya rabta haddii laga shaqeeyo oo ay noqoto qof iyo cod la yidhaaha maanta waxaan isleeyahay haweenka loogama bateen qof iyo cod haddii la yidhaha sababto bulshada idinkaa ugu badan waa run laakiin marka la yidhaahdo qabiil waxaa lagu soo qaybsado de waad garanaysa odaygu markuu ugu yeeray wuxuu odhanayaa reer bay u dhaxdeen ma kursiga maanay qaadanaysa kursiga qolo kale aan lahayn reer hebel bay ula gelaysaa iyo war badanoo noocaasa iska jiray wadde qaaraanka wada doonataane ma inay reer kale u dhaxday waad ugu diidaysaa markaad qaaraanka rabtaan anaa heblahay waxaa keen baad tidhaahdaana waad weydiisataan taa markaa wax realitiga ah wey laakiin i hope inaan samayn doono haddii ilaahay yidhaahdo rowd maabka dowladda soo socota ee afar sanee dambe ay ku dhaqmi lahayd in hadda la diyaariyo oo loo sameeyo lifaaq haddii kale maalin walba waxaan ka bilaabaynaa zero haddana meeshu baan ka bilaabayna laba kun labayo toban lix iyo toban labaatan iyo ko mar walba waxaan qaadaynaa steban dib u noqonayna taa waan rajeynayaa inaad qeybta ewalba kulahaydeen ka qaadataan arrinta kuraasta gabdhaha horena waan u sheegnay way ku soo bixi doontaa communikeyga waa lagaga hadli doonaa laakiin kuma filla qoraalka kuma filla wuxuuna ugu fillayn haddaan la xidhin oo aan la odhan kaana gabdhaha ma u tartami kara kuwa kalena way dadka ula siman yihiin oo taxdiid uuna jirin way iska adkaanaysaa say rabaan inay waxu helaan mid waa guul oo in odaygii keliya ee meesha ku xidhnaan jirtay laga soo gudbo waa waa wax saxa haddana ergada qabiilku ay awooddu ku lahaa way ku yar tahay civil society-ga kaga badan civil society-ga laftirkiisu haddii la jiifyaano bannaan la yidhaahdo kolba sida dadku u rabaan laga dhigo waa wax kale laakiin haweenka la idinkama badno civil society-ga waxaa u baahan inaad ergada ka bilowdaan ololihiina oo civil society hadal badan buu ku leeyahay aan ka shaqayno taana waan ka wada hadli doonaa kolley shirkani ma noqon doono kii ugu dambeeyey waxaan rajaynayaa inaan shirar joogto ah la yeelan doono oo marba wixii soo cuslaada laga wada hadli doono waxaa ka mid a lacagta laga qaadaya fiida haweenka boqol kiiba siddeetan waan qabaa in haddaan laga dhaafaynin maximum sida boqol kiiba soddon looga siiyey kootada lacagtana boqol kiiba soddon ha bixiye taasaan qabaa waanan ku dadaalaynaa lacagtaasi inay in la dhimi doono haddii ilaahay idhaahdo waxba fadhiga hore macno ma samaynayo heshiiska hadda hala galo laakiin fadhiyada dambe markay intay guddiyadu tababarka ku jiraan in lacagta la dhimo waan qabaa waanan waanan waanan ka hadli doonaa haddii ilaahay idhaahdo idinkuna kolley beri gabadh baa idiin hadli doontee ha ku darsata hadalkeeda war kootada kootadayada yaan qoraa lagu daynin ha la xadido oo ha la yidhaha qoladii saddex kursi leh mid ha ka tagto qolyihii halhal la yimaadana intii isqaadan karta ha laysku dara format faf waa laysku raaciyeen sida kalena ha laysu raaciyo oo waxyaga oo waxaan leenahay bannaanka ha la dhigo taa waxay la tahay inaad ku darsataan haddaan la xayirin way adkaanaysaa raggu waad ogtihiinoo siyaalo kale u dagaalamayaan taa iyadana ha ka fakera berri hadalkiina ha idinku jirto laakiin waan idinka balan qaadaynaa in lana qeexi doono lagu dari doono tanna dib baan uga hadli doonaa kulamada soo socda haddii ilaahay idhaahdo waan waan qabaa anigu lacagta inaydaan bixin karayn weliba way iska culus tahay qof oo dhaqaalo intuu intaa leeg meeluu ka keenaya ayna jirin haddana hadhow waa haweenka way ku culus tahay intaad reeraha biilayseen baa idinka culus laakiin taa waan idinkala shaqaynaysa idinkuna staydyadana waxaa idinkala jiray civil society-ga dagaalkiina ergada ka bilaaba ha la xidha ku- ku boobo waa in kuraasta la xayiro xanibaada kuraasta la xanibayaa ka fiican in intii la yidhaahdo waan idiin qoodayna war ha la siiyo intaa ha lagu daayo khalli calala waa iska way dhib badan tahay waan dadaalaynaa waanan adkaynaynaa intaan kari karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa maanta marxalad adag baan ka soo gudubnay Eh, marxaladda aan ka soo gudubnayna waxay ahayd marxalad iska yara dhib badan oo waddanku marar badan dadku waxay ku celinayaan waxaa sagaashan iyo ko sagaashan iyo kowdii waa laga soo gudub sagaashan iyo kowda qabiil baa la hadda qabiil ma jira moogta oo hadda mayna ahayn qabiil taasaa wax fiican ahayd hadday qabiil noqon lahayd hadda la odhan lahaa odayg axmed ahaa iyo siciid iyo madaxweyne farmaajo meel bay wada mareen haween badan baa gambada gilgili laha iyaga laftooda laakiin hadda waxaa la isku haya principal iyo waxay ahayd war sidan asax iyo sidan asax taa marka iyada lafteedu xumaan mayna ahayn in in mabda la isku diido waxaan is leeyahay waa guul shay ka mid tahay dadku bisayl siyaasadeed oo la gaadhay bay qayb ka ahay cid xumaan isu qabtaana mayna jirin waxaan idin aada idinka mahad celinayaa doorka aada nabadda iyo horumarkaba ka qaadateen waxaan idinka mahad celinayaa culayska badan ee idinku dhaca iyo walwalka badan ee ragga aan laga yaabo inayna ku jirin waxa idinka idinku jiray taa aad baad ugu mahadsantihiin laakiin waan dadaalaynaa Eh, qof walba la kulma arrinta oo ku saabsan lacagta in la dhimo boqol kiiba sagaashan waan soo dhaweynaya and i hope arrintaa waan dhammaynaynaa haddii ilaahay idhaa. waan waan waan ku dagaalamayna midda kalena kootada haweenka in laga daayo in la xidho in la yidhaahdo oo hadda haddii xataa kowankeyga ay kusoo bixi weydo hadalkiinana berri ku darsada waa in kuraastaa la calaamadeeyo nasiibka waxaan la qabnaa kuwa kale ee furane dad ka dhexeeya laakiin qabaailkuna intay istasarifaan yaa la odhanin uun annagu marihiin intii isqaadan kartee qaaraanka isla wadaagta ha la isugu daro kuraastooda iyadoo laftooda waa la odhan karaa waan dadaalaynaa insha allahu idinkuna ha la dul qaato raggu hadday dhibateen dee meelaad uga baxdaan ma garanaysaan wixii baa ina wada hor yaalla marka aad baan idinkana mahad celinayaa waanan rajaynayaa insha allahu in tanna wax fiican ay ka soo bixi doonaan idinkamana hagran doonaa haddii ilaahayna ya waan rajaynayaa sanadkii hore intii hore in ka yar inayna soo bixi doonin anu sanadkan golaha wasiirada xataa gabdho badan baan kusoo darayo In- intii hore waa yare beekay xaalan ah ninku waa wadaada haweenka ma ogoleen waxaana bal dhinacaaga ka soo buuxsan ya marka taasna waan rajaynayaa khayr badan baan idiin rajaynayaa
ahmiin feele dhegaystayaal qodobka kale ee higa yaweyba us ayaa wasiir ku-higeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya yaa haweyba usa kormeeray xarumaha caafimaadka ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kormeerka kadib ayaa wasiirka haweyba us warbaahinta kala hadlay islah goobtusgoona sheegay in bahda caafimaadka ee dhuusmareeb yo-yinhano dadaal mugle aan galeen si la badbaadi lahay shacabka reer galmudug siiba dhuusmareeb waxaan saaka booqashanadanadi ka soo bilownay isbitaalka guud ee wasaaradda eh, maxaan ku rahdaa ee degmada dhuusamareeb halkaasi oon ku soo aragnay eh, baahi badan oo caafimaad inay ka jirto dad badan oo bukaanana waa ku soo aragnay Eh, waxaan u soo gudubnay eh, isbitaalkan xanaano asaga laftiisana maxaan ku irahdaa hawl fiican buu hayaa oo waxqabadkiisuna aad buu u fiican yahay baahina waa u qabaayo in heerkiisa caafimaad waxqabad lasii xoojiyo waa waa- waa u baahan yahay ka dowlad ahaan federaal waxaan rajaynaynaa insha allahu isbitaalka gobolka oo oo midka weyn oo dowlad oo guud oo gobolka in wax weyn laga qabto oo dibudhis badan buu u baahan yahay in sidii dib loogu dhisi lahaa midkan kalena maxaan ku idhaahdaa asaga laftiisa oo qaybta xataa coronaviruska usii xilsaaranna in wax weyn laga qabto oo maxaan ku idhaahdaa ee loo loo sii xoojiyo shaqaalaha ka shaqeeya iyo dadka eh, maxaan ku idhaahdaa maamulka hayana waan ku ammaanaynaa hawsha culus ee ka hayaan wasaaradda caafimaadkana waa uga mahad celinaynaa hawsha culus ay wadankan ka hayso Eh, baahi waa ka jirtaa gobolkan eh, maamulkan galmudug baahidaasina wuxuu la qabaa wadanka dhan oo soomaaliya oo aad asaga caafimaad ahaan eh, problem caafimaad uu u haysto insha allahu dowladda dhexe iyo maa- wasaaradda caafimaadkana waxay ku howlan tahay waxaana rabtaa inay ka qabato baahida caafimaad ee wadanka sidii dib loogu habeyn lahaa wax badanna looga qaban lahaa adinkana way mahadsan tihiin hawsha aad ka haysaan waana mahadsan tihiin soo dhowayskiinni
hamiin fayle dhegaystayaal dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhaba ayaa la socotan qaybta farsamada xasan aadan khayre xasan jookar ayaa fidhiya qodobka kale ee higa iyo weyba usaya dadkii kubarakahi dagaaladii gobolka hiiraan oo lanka baaqi inyo gadaalhankanagdan deegaanadii ka barakahen onkoreyntii hayaha dadka wayba lanka baaqay in iyo ogolaadaan baaqi lahanjeedii oo ah in deegaanadii ka barakehen gadaalahankanagda maadaama olaadiisi la sheegay meelo ku dhammaatay qaar ku mid ah mas-uuliyiintii geeka xalintaas u qaybgalaya warbaahinta la hadal yeedano onkoreyan dadowgii lamadii dhinac isdagaaleen iyagona sheegay in iscafiyeen iyin walaalo isla wada dhaladay hadda kadibna nabadda ku shaqeeyi doonaan weybana kiige gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyadana hadalkan kadib bay qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle yuusuf dabageed
labad baa caana macaan awalba isumaannaan qabin xumaan hore iyo dhibaato laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay ka bisha shanaad sidii aanu hore u ahaan jirnaan walaaladayda ahaanaynaa nabad baanan qaadannay ummadda islaamka iyo intayga amar qaadataba waxaan u sheegayaa laga bilaabo saacaddaa la taagan yahay inuu waddanka nabad yahay iyadoo bilaa ciidana oo bilaa turxaana ayaan aniga walaalkay laabta isku qaadan laga bilaabo maanta
waxaan maanta idinkugu baaqayaa nabadgelyo inaad ku soo dhowaataan een, walaalaha iyagana aan nahay walaalihii mataqaanaa wada dhashay walaalihii shalay aan nahay walaalaha beritan aan noqon doono walaalaha maantana aan nahay aanan nahay walaalihii aan ishuri doonin soomaalidan way taxay tidhaahdaa labadaan ishuraynin iyo isaallaynin waxaan kalsooni buuxda ku salaamaya walaalkay afhayeenka ee, dhankayda ee, mataqaanaa matandhe asalaamu calaykum waraxmat waxaan maanta maraynaa oo maanta shirkii ugu muhiimsanaa ayaa dhacay shirkaas oo ah in aan isu keenno ee saraakiishii iyo raggii hogaaminayay labada dhinac ciidamadooda hogaaminayay labada dhinac ciidamada xabadda isku ridaya raggii hogaaminayay ee buddhigaha u ahaa inaan maanta aan isu keennay uu shir noo bilowday saakay ee shirkaasoo hadda noo soo gebagaboobay qodobo muhiim ah oo nabadda muhiimka ahna la isku waafaqay oo labada dhinac bay isku waafaqeen oo qodobadaas ay ugu muhiimsan tahay in xabad dambe aysan ka dhexdhicaynin makanne iyo jajeelo aysan xabad dambe ka dhexdhicaynin ariga waa nabad cariga waa nabad raggii dagaalamaya xabadkay isku qaadeen waa is shumiyeen waa is cafiyeen meeshii ugu dambaysi waay cid kasta oo dagaalkaas la adligiis u aqaxday beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag laanteeda hegan hilaac ha ku soo noqoto mas-uul annagaa ka ah ilaahay weyn ka sokow annagaa u ballan qaadayna wax dhibaataa huma jiraan wiilashii aa ballan qaaday isdilaay wiilashii dirira ayaa ballan qaaday qof walba ay dukaankaaga furo qof walba ay gurigaaga ilmaha keenso qof walba ay haddaan biyo kaa bixin colaadan uga maqanahay beriga kadib qof islaama ha ugu sheekay
qodobka kale ee higa dhegeystayaal barnaamijkiisa ku dhegeysada doontaan weyba ee hooyo afar maalmood umulka jarti yaweybay anfadheeda hayte imtixaanka dugsiga sare haddaba gabarta yaa waybay fariin an dartay gabdho markii guursan walbarashada gebi ahaa meelaysu ku dhaafeen iyadoona sheegtay in walbarashadii aad tagto marna lankuma aragna hadafkii aad dhatana anti adag ku daraasa marnaba go-aan lanku deera kornyeertay in walbarasho meel lanku kutaba warbaahintii la hadalay fariintaas yaana shacabka soomaaliyeed wadaagtay aad baan horta u faraxsanahay alxamdulilah ilaah mahad iskale anoo xamde cabdikariin salebaana oo dhigta dugsiga xaawo primary school waxaa maanta aan afrixsho maanta afrixsho ii tahay waxaa igu soo booqday gurigeyga kormarihii kormarihii imtixaanka iyo iyo macalimiintii aad bay mahadsan yihiin saasay iigu bishaareen imtixaanka a gurigeyga liigu keenayo oo bilaamayo beri maanta ay aniga afar iita laakiin gurigeyga liigu keenayo beri bilaamayo aad bay mahadsan yihiin waxaan u sheegaya inay waxbarashadooda sii wataan ayna ka hadhin qofku hadduuna wax baran heer ma gaaro waxbana ma samaysan karo xataa haddaad reeyeeratay maaha inaad qofka qof isku aamintide waa inaad noloshaada meesheedii kasoo wadan kartaa oo waxbarashadaad sii wadan kartaa aad heer ka gaari kartaa adaa ciyaalkaaga waxtaraya reerkaaga waxtaraya haddaad wax garanaysid wallaahi de kalowtaba ciyaar ciyaar maa qof uurleyn wadana waxbarasho isku wata iyo reer dhan marka alxamdulilah reerkaya ila garagalay ilaaha mahad iska leh de haddana wataasoo heerkamaan soo gaadhin imtixaanka caydhka markaan haddaan ku baaso afarta sano ilaa fowan ilaa fon four bay scholarship igu siiyeen intaasuna waa abaalmarin aada u mahadsan yihiin de waxaan dareenkay kusoo kaba garanayo iif jaamac waxaan ahay xamda cabdikariin salemaan hooyadeed xamda awelan iskuulka waxay waxbarashadeeda ka bilowday iskuulka xaawo caasho axmed cumar ayay mas-uulka ka tahay waxaan geeyay iyadoo owlaa waxay ku dhiganaysay toddoba sanadood bilaash markaas waxaweynantan waxawey way umushay oo ilaahay isku soo bigay umulkeedii iyo maaragtay itixaankii maaragtay garabkeeda istaageen xamda si aanay u qalbi jabin oo aanay maaragtay u qomamaynin waxbarashadii inta ay sideed sano soo waday ku dharfaysay ee ku dhibaatoonaysay inuu maanta uu dhaafo itixaankeedii saasaa itixaankii laga qaaday iyadoo gurigeed
hegaag dhegaystiyaal idaacadda muwjadii waa siiti oo sagaaldhabiisan shan f m siciid maxamed nuur yana barnaamijkaasi intabiyahaya waana dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhabo qeybta farsamada xasanow jookare yaa fidhiya qodobka kale ee higawaane oo ka barnaamijkanka damboy yawayba useyaa maansa oo la magabati anheeli dalka hooyo muwaadin abwaan mursal caynta iyo warbaahinta la wadaagay muslim khaalisaan ahay waa maxamed nebigey madhabkaygu shaafici maadax shaaciraan ahay maxabada rasuulkuna manhajkayga weeyaan sala allahu muxamede waxaan idinla wadaagi rabaa maaso kooban oo la yidhaahdo u hiili dalkaaga hooyo mawaadin habaysigii baarlamaanka habaysigii baarlamaanku markuu hadalhayn abuuray hajuunkii saamileyda hubkii xamar loo sifaystay heshiiskii lagu dhammeeyey ayaan leeyahay hambalyo kuwii u halgamay islaaxa ayaan leeyahay hambalyo kuwii u halgamay islaaxa ayaan leeyahay hambalyo hambayntiiyo tanasulkooda ayaan leeyahay hambalyo intii iska soo horjeeday gacmaha hoos bay u mayrtay haddaan marba la ishuraynin walaalayaan la ishallaynin ayay ku dhammaatay hawshu riyadii shacabkaa hagaagtay hankii jabay baa buskooday heegadii nabaddaa hillaacday soomaaliya horumarkeeda ciddiinna cid baa hunguuday hayaankuna hayaankuna baaqan maayo halkaas ka xariiqay hoosta hal maadaan rabaa dadkayga inaan u hikaadsha maanta ka bixiyana hoga tusaale halkaa waxaa dhigay dalkeenna siyaasi habaaran weeye danaysta halaaqay weeye hanfado iyo horar ku daaban waxay ku hardamahayaanna adiga hilibkaaga weeye dhammaan waxa laysku haysto dhammaan waxa laysku haysto biyaha hoostooda weeye waa haan haantaas arkaysa haddaba shacabkeenna daalan maxaa la gudboon hagaage adaa heeryada ajiibay adaa heeryada ajiibay adaa habadahu isdhiibay adaa heertiya masaar ah hangool loo dhiga cadaadda hadhow laga tuura bawdka adaa habada oo isdhiibay adaa hodanahoo faqiirah haddaba shacabkeenna daalan maxaa la gudboon hagaage hannaan doorashaa la aaday horseedkuna roobla weeye hoggaanku u soo xilsaaray shaqada yaan lagu hallayne shaqada yaan lagu hallayne asaga aan hareer istaagno dhankaaga ka hay mawaadin halyeeyada ciridda taagan higaagga la qabo ammaanka si aan himilada u gaarno haadaantana uga badbaadno wan maan wanfood u hubinno u hiili dalkaaga hooyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hamiin faylah dhegaystayaal gebi ahaanba codkaas abwaankii aan damboy barnaamijkii kan hamiignimo ee idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo barnaamijka dhegaystayaal hamiignimaadu waa intaasiinku jeediya islantanahaasiinku saaray anagoo ee saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamada deegadaha barnaamijka wadaka jari infidhi saaxiibkii xasan aadan khayr xasan jookar haddaba dhegeystayaal barnaamijkan kukale maanta markale hawda dib uun kulmaana anta koreeta siciid iyo jookar oosan lesaasiyo amaana allo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heestii hooyo ifka ka noolow